barnaamijka dhallinyarada maanta
kuna wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliy tobanka labaiy labaatanka iyo kow iyo soddonka mitriban efemyada geeska afrika iyo sidoo kale barta aynu ku leenahay internetka ee v o a somali com
ramadaan kariim dhegaystayaal idil ahaantiinba meel walbaad nagala socotaan waa sabtii bisha juunna waa koob iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idin haynana maanta barnaamijka oo aad ku maqli doontaan madasha dhallinyarada waxa uu ku saabsan yahay dhallinyaro ku baratay ku barbaartay aan idhaahda waddanka maraykanka waxna ka barata waddankan maraykanka oo ka hadlaya ka warqabkooda waddankoodii soomaaliya gabay ma aqaani waxaa u deynayaa walaalka iga weyn abwaan maxamed axmed cali goox isagaa gabya oo waxaas ah yaqaana balse anigu heesaha degista soomaaliga ah haddaa soo hadal qaado hal fanaan ama heesaha oo kuwa oo hadda xiisayno kuwa ka mid a horta runtii waxaa aad uga dambaynaa oo u jecelnahay fanaanka kanada degan cawaale aadan sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha marka horese kusoo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida
ururka al-shabaab ayaa sheegay inay khaarijiyeen laba ka tirsan maleeshiyadooda oo dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka kenya kadib markii lagu helay inay ku jiraan basaasnimo sida lagu eedeeyey labada nin oo ka soo jeeda magaalooyinka mombasa iyo eldred ee waddanka kenya ayaa shalay lagu toogtay magaalada jilib ee gobolka jubbada dhexe waxaana isla jilib shalay lagu toogtay nin kale oo soomaali oo isna lagu eedeeyey inuu basaas ahaa tuulada buulafulaaya ee gobolka bayna waxaa al-shabaab isla shalay ay ku toogteen afar qof oo soomaaliya oo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen basaasnimo iyagoo u shaqaynayay hay-adaha sirdoonka maraykanka kenya iyo soomaaliya sida ay shabaabku yidhaahdeen ehlada mid ka mid a dadka lagu toogtay buulafulaay oo lagu magacaabo xasan diiriye cismaan ayaa idaacadda v o a u sheegay inuusan ku lug lahayn inuusan lug ku lahayn waxyaabahan lagu soo eedeeyey oo uu macalin ka ahaa magaalada baardheer ee gobolka gedo ehlada ayaa sheegay ninkaasi in lala'aa tan iyo sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii kadibna xaalada xaaladiisa dilkiisa ay ka war heleen uun maalintii shalay
waxaa gebi ahaan la joojiyey imtixaanaad lagu gelayay koolejo ku yaala dalka kuuriyada koonfureed iyo hong kong kadib markii saraakiisha dalkaasi ay sheegeen in la xaday agabkii imtixaanka afhayeenu hadlay waaxda imtixaanada ee a c t loo yaqaano ayaa sheegay in shirkadoodu ay joojisay imtixaanada daqiiqadihii ugu dambeeyey taas oo ay ahayd in ay u fadhiistaan ilaa shan kun iyo shan boqol oo arday oo ku kala gelayay ilaa lix iyo konton goobood waxaana uu sababku sababta uu ku sheegay in ay heleen macluumaad ku filan oo muujinaya in xogta imtixaanaadku ay dibadda u baxday afhayeenka ayaa sheegay inuu aaminsan yahay inay tahay markii ugu horreysay ee la joojiyo imtixaanaad ay ahayd in dalka oo dhan laga galo
waa tahay halka aad warkaasi ka dhegaysanaysaan oo v o a oo si toos idinkaga imaanaysa magaalada washington dhegaystayaal barnaamijka aad maanta oo kale maqli jirteen madasha dhallinyarada ayaan idiinsoo gudbinaynaa maanta oo sabtiya wuxuu ku saabsan yahay dhallinyaro ku barbaarta waddankan maraykanka islamar ahaantaasina wax ku barata kuwa oo ka hadlaya ka warqabka waddankooda zaare cabdi axmed ayaa haddaba kula kulantay jaamacadooda magaalada colombos ee gobolka ohio qaar ka mid a ardadaasi waxaana ay ka diyaarisay barnaamijkan
jamaal axmed cali iyo aniise cali liibaan labaduba waxa ay ka mid yihiin dhallinyarada soomaalida ah ee labadan sane isku xigay ee nagu soo aadan ka qalin jebin doona jaamacadda ohio state university ee magaalada tan colombos waxa aana kula kulmay isla jaamacadda xarunteeda bal ugu horreyntii haddii aanu ku hormaro jamaal axmed cali jamaal bal waxaad iga warantaa adigu jaamacadda ayaad dhigataa maxaad ka barataa bismillahi raxmaan raxiim so jaamacadda ohio state baa dhigtaa waxaana baranayaa xidhiidhka caalamiga ama international studies waxaa ku jira sanadkaygii afraad insha allah waxaa dhammayn doonaa august of 2017 waa gartay marka wiil aada u da'yar ayaa tahay sida ii muuqato jaamacadan ayaa dhigataa maxaa hamigaaga u yahay Ah, hamigaygu wuxuu yahay inaa mar ah, marka iskuulka dhammayno aan xaggan waxyar marka ka shaqaysano ah, experience oo nagu filan helno inaan noqono waddankeennii caawino oo oo dee waddankii dib u dhisno waa gartay ee sidoo kale waxaa iyana ee, barnaamijka nagu helinaysa anise cali liibaan anise bal soo dhowo ugu horeyntii adiguna een, waxaad bal iga warantaa waxaa hamigaaga u yahay asalaamu calaykum waxaa aniga aniisa baa la ii dhahaa waxaan jeclaan lahaa in aan markaan qa- collegeka markaan ka qalajiyo in aan public affairs degree bachelor's degree in aan ku hel- ana ka helo markaas kadib waxaan rabaa anaa non profit studies si fiican inaan u barto sida uh, horn of hope organization oo laba
njo ga sida loo maareeyo oo loo maamulo ha insha allah sidaan u wax weyn inaan ka dhigo insha allah um, sanadkan dhammaatay magaalada dhexeeda magaaladeeda dhexdiis maxaan dad badan baan soo uru- ururiyey soo ururiyey maxaana u sheegay you know, soo dhawaada aan isla shaqeyno dadka soomaalida hadda joogaan iyo kenya biyo bay u baahan yihiin naagaheena iyo caruuraheena iyo reeraha oo soomaalida joogaan biyo ma haystaan marka fiirisidna newska markaan daawano ah, mar badan maxaan aragnaa dad oo biyo iyo wax oo basics oo ay haynin and unfortunately dad baa jiraan oo organizations badan ma jiraan oo dadka caawinayso and I think generationkan aniga hadda aan ku dhex jiro it's very important that caruurta aniga la eg iyo dadka xataa um, ay ka yar in ay soo shaqeeyaan sida oo dadka soomaalida siday u caawiyaan waa gartay ee bal jamal haddaan adiga dib kugu soo noqdo een, adigu waxaad ka mid tahay ee, dhallinyarada waddankan dabcan aan ku dhalanin laakiin sannadaha aadka u faraha badan joogay kuna barbaaray waxna ku baranaya hadeer marka aad maqasho waddanka waxa ka dhacayo ee, qaraxyada maalbaba israsaaseynta dadka dhimanayo nolosha m- maxaa dareenkaagu u yahay maadaama dhalinta wax u baranayso waddankoo qurbaha jooga aad ka mid tahay Um, runtii waxa waaye wax oo naxdin leh oo aad iyo aad um, u foolxun waxa ka dhacaya waa nasiib darro intaasoo sano inay uh, uh, saas ahaato in- oo sanadka sana kasii darayso so um, runtii um, hadda wax kaleba anagu umaba shaqeyn uma dadaalayno waxaan u dadaalaynaa inaan waddanka wax ka bedelno oo dee um, hagaajino uh, arrinta haddii ay sidaa kusii socoto marka dhalinyaro fara badan ayaa dabcan isla dhigataan jaamacadan ohio state university soomaaliha u badnaadaan magaaladan soomaalida ayaa ku badan sida la sheego qoomiyadaha soo galootiga dadka marka la fiiriyo Een, marka dhalinta adiga oo kaleeto ahamiga ay qabaan maxaa waaye Ah, dhalinta badankoodu waxay qabaan ah, isku fikir baa nahay isku hami baa nahay um, annagoo dhan waxaa habeenaya maalin ah, iskuulka u aadaynaa oo u- u dadaalaynaa inaan ah, hal maalin wada noqonno Ah, dadka ah, badankoodu waxay rabaan inay xoogaa si yara joogaan maraykanka oo ay kasii shaqaystaan een hadhowdiina wadankii ay ku noqdaan si ay um, ah, u contribute gareeyaan oo waxyaalo oo meel ku oola ugu sameeyaan
anise adiga wadanka kumaada dhalanin kumaada korin intaa ku dhalatay ama wax ku baratay ama aad maaragtay waktigaagiba aad kusoo qaadatay weli maada tegin wadanka soomaaliya sidaad ii sheegtay halkii waalidka oo kasoo jeeday saasaad aaminsan tahay ee marka markaad maqasho soomaaliya maxaa ku gala maskaxiya runtii um, maxaan the first thing oo dareemo maxaa like dadka oo dad badan baa jiraan or honestly oo adduunka dhan ma fiiriyaan mana caawiyaan um, soomaalida hadda waa wadan oo more than anything oo u baahan wax walbay u baahan tahay government you know, cunto biyo wax walba organization dad badan bay u baahan yihiin uh, like aniga camal waxaan sameynaynaa ayagana inay ka qayb galaan sida dadka u caawiyaan halkaanaad ee, dabcan ku barbaartay een, ku dhalatay wax ku baratay marka markaad eegto soomaaliya een, ma tirahda alla ilahay wadankaaga halkaan ma ahane xaggaa dalkaaga ah ha haddaan run sheegayo um, weligayga meeshaan baan ku koray laakiin mar walba soomaaliya baan ka fakaraa soomaaliya baan rabaa inaan aado um, sababta wax badan baa jirta oo wadanka hadda soomaaliya u baahan tahay waxaan u moodaa so much hope baan u hayaa iyo you know, dreams iyo dadka anaan caawiyo weligaa ma ku fikirta soomaaliya maanta sida ay tahay si ka qurux badan inay ahaan jirtay ama dowlad xoog badan ama dadnimo ama inay soomaaliya lahaan jirtay mar uun een, wadan adagoo dhisan oo qurux badan inuu ahaa ma kula tahay ha ma waaban aqaanaa you know, mar walba waan maqalnaa iyo even haddaan like waalidkayga ama dadka oo waaweyn haddaan ka maqlin student organizations baa jiraan oo hadda like magaalada iyo you know, minnesota iyo seattle um, maraykanka dhan student organizations baa jiraan oo caruurta aniga la eg wayna xasuusiyaan ha wayna xasuusiyaan like you know you know whether it's through like danta or whether it's through activities dadka dhan way isla imaadaan in you know cultureka iyo somalia waan baranaa waan isla baranaa waa gartay Een, jamaal bal haddaa adiga dib kugu soo noqdo een, wadankan maraykanka ee aan ku noolnahay ee, maaragtay da- dad fara badan oo soomaaliyeed ay usoo qaxeen oo ay joogaan qaxootinimaga lagu siiyey een, maxaan ku rahdaa magangeliya doonka lagu siiyey haddana weli waxaa een, la sheegayaa in dhalinyaro soomaaliyeed la eedeynayo maxkamado qaarkood ku jiraan xabsiyo ku jiraan bal dareenkaagu muxuu yahay markaad aragto wiil ama gabar joogto wadan fursadii ay ka muuqato haddana ayagii dhibaatooyinay geysan rabeen ama geysan karaan bal la leeyahay maxaa dareentaa horta um, marka oo maqalno dhalinyaro oo annagoo kale ah oo radicalization uh, lagu sameeyo oo gashay uh, waxyaalo oo xunxun ha waxyaalahaas oo kale wallahi waa warna xadinle waaye aan, um, ay ma, ma, og- ma kuu sheegi karo waxa oo, oo qof bini aadana ku uh, furaya inuu inuu waxaas oo kale dhex galo ama waxaas oo kale sameeyo especially marka oo oo opportunity haysatid iyo chances oo wax ku baratid oo oo naftaada ah, wax ka soo saartid so um, wallahi ma sheegi karo balse waa war oo naxdin leh oo waana nasiib darro oo dhallinyarada xagga joogta haysata Eh, anise waxaad sheegtay inaad aas aastay adiga oo aada u da-yarsada iyo muuqata jaamacaddii aan weli dhammaynin in uh, urur la yiraahdo ama inji oo la magac baxay hone of hope n dabcan hon waa hone of africa aad ula jeedaa marka bal waxaad iga warantaa tusaale yar naga sii waxa aad jeclaan lahayd inaad u qabato dadka hone of africa ku dhaqan gaar ahaan soomaaliya Ha, um, thank you. Ha, runtii waa again waa waan horn of hope markaan sameynayay um, maxaan rabay first dadka biyo anaa u dhiibo bcause marka waxyaalo badan markaa fiirisid naago baa jiraan oo you know caawin u baahan ama protection nimo baa jiraan oo shaqayaal u baahan but overall i think biyo iyo dadka oo biyo oo like ma hayaan iyo refugee camps oo joogaan waxaas baa important ah iyo dadkaas baan rabaa anaa horn of hope anaan la caawiyo Wax ugu- miyaad ka sugaysaa marka inay adigana kugu caawiyaan sidaad dadka u caawiso waxaan rabaa insha allah markaan iskoolka ka qalinjeeyo anaan dad hire gareeyo insha allah oo ila caawin karaan oo aqaanaan oo you know, af soomaali xataa ay ay ka badiyo oo ila caawin karaan sidaan you know, wadanyaasha kaleta aan isla shaqayn karno soomaaliya ma rabtaa inaad tagtid waan rabaa aad baan u rabaa inuu taga um, insha allah bishaan soo socota ramadaanka kadib um, kenya baan rabaa inaan aado sida on organisation on aad u jecelahay aniga sida aan la shaqeeyo dadkooda caawiyo iyo sida aan u arko waxay ayaga qabanayaan sida insha allah anigana saas ana waxyaas- waxal- waxyaalaha saas camal anigana sidan u qabto ha waa garta Een, bal waxaa iga warantaa marka een, ah, dhaqanka soomaalida marka aad joogto qurbaha inkastoo weli dhaqanka meelo ka mid a een, colombos iyo minneapolis iyo seattle washington iyo goobaha soomaalida ay ku badan tahay lagu qabto oo f- marka la dhigayo xafladaha lasoo bandhigo haddana dhaqanka soomaalida wax ma ka taqaanaa waxyaabaha hidaha ee dhaqanka soomaalida u leeyihiin ciyaarihii heesihii fankii maya ha runtii waan been ma sheegi kari waan aqaanaa um, but i think waa maxaan u moodaa because qal- um, jaamacadda baan aaday um, waan bartay wax badana waan arkay so hadda caruurta um, anigii la eg waan isla sheekaysanaa Ay sameyn- ha dhaqankoona waan barnaa cuntada you know, um, waa gartay Een, marka waayahay jamaal baan siinayaa dib baan kugu soo noqon doonaa haye jamaal adigu bal haddaan su-aaltaasi lamida ku weydiiyo dhaqankii waxyaabahaad ka taqaano haddaad bal ciyaarihii dhaqanka soomaalida ay u lahayd qaar ka mid aad wax iiga sheegi karto um, horta anigu dhaqanka iyo um, wax badan uh, baa wuxuu sameynay dhaqanka uh, hiddihii dhaqanka uh, magaalada columbus waxaa ku jiray uh, ururka jaamacadda uh, ardayda soomaaliyeed um, uh, somali students association uh, OSU. Een, waxaa sanad kasta waxaa soo bandhignaa ilaa saddex ilaa afar uh, barnaamij oo hiddihii dhaqanka ku saabsan um, sanadkii ugu dambeeyey uh, anigu kuma jirin laakiinse ardaydii waxay soo bandhigeen um, uh, another performance oo ilaa haddeerto oo youtube ay ku wada jiraan um, so waxyaalahaasoo badan baa ku dhex jirnaa oo samayna anaga waa gartay een, anis mid ka mid a ciyaaraha soomaalida oo ciyaarto haddaad ii sheegto iyo sida loo ciyaaro maadaama dhallinyarada soomaalida la dhaho qurba haddii laga celiyo dhaqan celis badan ayay u baahan yihiin oo dhaqanka waxba kama yaqaanaan haddana waxaan rabi lahaa inaan bal adigii hadda ku xujeeyo mid iyo laba iiga sheeg dhaqamada soomaalida ciyaara
ha runtii um, aniga markaan like magaalada markaan jooga ama sida jamaal hadda sheegayay barnaamijka iskoolka markay ka dhadhigaan caruurta markay isla imaadaan oo daanta sameeyaan dadka soomaalida iyo dadka oo you know um, soomaalida oo ahayn daantada you know wayna baraan waan arkaa um, mid kaleetana aan sheegi karo maxaa waaye gabayga um, dad badan baa jiraan oo hadda gabay rabaan inay sameeyaan caruuro anigii la eg ama especially dad oo ay ka weyn oo gabayga si fiican oo you know u sameeyaan waa tahay bal jamaal mid iyo laba haddaad bal gabayada ama heesaha ama waxa maankaa ku jira oo aad jeclaan lahayd aada noo sheegto si bal markaasi dadkaan ula wadaagno waxa un ma kugu jiraan
walaahi runtii um, gabay ma aqaani uh, waxaa u deynayaa walaalka iga weyn abwaan maxamed axmed cali gaax isagaa gabya oo waxaas ah yaqaana balse anigu um, heesaha degeysta uh, soomaaliga ah een, uh, haddaa uh, so- soo hadal qaado uh, hal uh, fanaan ama heesaha oo kuwa oo hadda xiisayno kuwa ka mid a uh, horta runtii waxaa aada uga dambeynaa oo u jecelnahay fanaanka uh, kanada degan cawaale aadan so uh, any song or any hees uu fanaanka soo saaro uh, waxaa waxaa isku daynaa inaa ku samayno uh, dance ama inaa ku dhex samayno uh, dantada inaa ku dhex darno n uh, another uh, hees oo oo ku ciyaarno wax badanna waxaa la dhahaa gobolada waa hees oo danto ah waaye aniso adigu gabar baa tahay gabdhaha buraanburada malaha ku jecel yihiinoo
ha ha runtii I mean, like aroosa xataa marka la aado aniga um, in badan ma aaday runtii but kuwa Bal adi maxaa jeceshaa ii sheeg ha I mean baramurtana waan arkaa naagahay kuwa wayn way farxaan walahay ama caruuraha yaryarna you know way u sheegaan inayna ka qayb galaan anigana waan fiiriyaa waana bartaa ma boodaa buraanburka marmar Ma- laakiin sacabka aada utu mataqaanaa runtii si fiic mu like si weli waan baranayaa been ma sheegi kari ba insha allah maxaan rabaa inaan gaaro um, aniga oo bartay oo si fiican aan u sameyni karo waa tahay intaasi madadaalada haddaan uga soo tagno een, bal jamaal dib baan kugu soo noqonayaa een, dhallinyarada soomaaliya ku dhaqan oo kale maxaad dhihi lahayd oo aad ku waanin lahayd oo aad dhihi lahayd bal ninkaas asaagii noo hoo joogo qurbahan ahay taladaas iga yeela maxaad ku oran lahayd horta dhallinyarada waddanka joogta ah, ilaahay ah, waxa oo dhibtay ku jiraan ha ka saaro balse dhinaca kale haddii loo eego waxaad u malaynaysaa inay naga nasiib badan yihiin because waddankoodii bay ku korayaan oo wax kasta cuntadooda freshka ah, wax kasta organic yahay oo waxyaalahaas oo dhan waxay haystaan waxyaalo annaga haysan bay haystaan runtii Um, waxaa kula talin lahaa dhallinyaradaas intaan soo soconno waddanka nagu siisima uh, waddanka wax u tara iyo um, tahriibta iyo waxyaalahaas oo dadka halaagayana hal iska daayo meeshan meeshan waxba kagama soo horeeyaan annaga rabna inaan kasoo cararna
waa gartay waayahay anisaan dib ugu noqonaya aniso adiguna een, haddiiba ay jiraan waxa aad soomaalida joogto soomaaliya aad dhihi lahayd dhallinyarada adigoo kaleeta ah
wallahi maxaan dadka maxaan u sheegi lahaa especially caruurta anigii la eg um, no matter hadda waxaa arkaysiin dhibka dhan haddan i hayo hope haya like aabaqaynana um, rajada ha rajada haya iyo you know dadka runtii maxaan u sheegi lahaa inay isla shaqeeyaan in insha allah inay aqaanaan dad baa jiraan adduunka hadda maranka aniga camal oo runtii oo noo dhacaynayo oo aqaano inayn waan gaaraynaa sanad oo dadka dhan ay isla caawini karaan oo you know is- isjeclaadaan insha allah waa gartay kuwaas waa kuwii gudaha soomaaliya jooga kuwa halkan joogana maxaa dhihi lahayd jamal Uh, kuwa halka jooga waxaa dhihi lahaa idinkuna ka faa'iidaysta jaaniska haysataan oo dad baaba u dhimanaya jaaniska haysataan oo naftooda u halaagaya just to get this chance so uh, kuwa halka jooga inta waxyaalaha xunxun iska ilaalisaan uh, ka faa'iidaysta jaaniska waddanka waxaa loo barto waddanka cidna u maqan annaga la u maqan
waa gartay haye anisa adigana
isku wax maxaan u sheegi lahaa dad badan baa jiraan hadda oo chance badan oo hayaan dadka si fiican u caawini karaan dadkana noo baahan like dadkana caawin u baahan waa gartay haddaay waxaa ka dhawaajisa in jaamacadda een, ohio state university ardadeeda iyo sidoo kale ardada kale dhigata minnesota meelo ka mida jaamacadaha iyo sidoo kaleeto ee, gobolka kale washington seattle washingtonba aad xiriir leedihiin dhalinyarada soomaalidaas si gaara maxaad xiriirkaas u yeelateen maxaa isu sheegtiin camal
one through the student or um, barnaamij- barnaamijka Yeah, barnaamijyada uh, ardayda um, waxaa waxaa isku daynaa inaa isku xidhno uh, f- uh, ardayda from all the, uh, all the states oo haysta uh, active student organizations baa rabnaa inaa isku wada keenno isku wada xidhno si ay isu, be- isku, isku dhaafsadaan ideas iyo uh, waxyaalo uh, na benefit gareeya waa gartay kuwa markaas ku jira keliya mase xataa kuwa hore u qalin jabiyey Um, cidna ma ka reebi karno wixii qalin jebiyey iyo kuwii hadda weli ku jira labadaba waa loo baahan yahay especially kuwa qalin jebiyey more than anything waa loo baahan yahay so that uh, experience-kooda iyo waxay mareen si ay ula sheergareeyaan kuwa haddeerta ku jira waa gartay ururkaaga hadda ugu dambeyntii ee aan ku weydiiye een, hamiga ugu badana hadda aad leedahay ayaad ii sheegtay inuu yahay oo doonaysa inaad dad soomaaliyeed wax ugu qabato dhalinyaro kala duwan oo gobollo kala duwan ka yimid ma ku jiraan mase adiga unbaa hadda wado with horn of hope um, keligeyga ma ahan gabar kaleta baa i- ila samayso oo minnesota hadda joogto yasmiin sadiiq oo la dhaho ayadana laba sano bay ka yar tahay laakiin wax yaalo badan bay samaysaa aniga oo weli oon sameynin oon rabo inaan sameeyo somaliland wii aadaa um, dadkana meeshaasna way caawisaa wayna soo laabataa waana isla shaqaynaa waa gartay ugu dambeyntii maxaad kusoo xirla jamaal ah, axmed cali Um, horta waa mahadsan tahay inaad uh, noogu wacday oo oo dhallinyarada uh, naga soo dooratay si aa interviewga nooga qaadid aan- inaad noogu timaadid all the way in ohio um, waxaa ku dhihi lahaa iyo dadkana dhegeysanaya uh, july 9th insha allah waxaa qabanaynaa somali independence day uh, celebration baa waxaa ku sameynaynaa ohio um, waxaa rabnaa inaad dadka dhegeysanaya oo neighboring stateska degan iyo dadka dee ohayaba ka dhegeysanaya maalinta inaa laysugu soo baxo waxaa waaye meel oo banaana ku qabanaynaa sidii last year uh, la- sanadkii lasoo dhaafay camal Uh, so haddaa rabtid inaa ogaatid any more information iyo waxyaalo oo kale oo eventiga ku saabsan tahay iyo how to be part of it waxaa aadi kartaa syc ohio org waa website-ka oo oo organization-ka oo qaban doonta eventiga zahra aniga xataa waxaan rabaana kuu sheega you know um, waa mahadsan tahay um, alxamdulilah waa noo imaaday aniga xataa dadka oo jamaal hadda la shaqaynayana somal independence day festivalkan la caawinayaa adinkana adaa rabtiin anaa horn of hope rabtiin anaa baratiin you can visit www horn of hope org ba aadi kartiin waana si fiican baa u fahmi kartiin waxaan sameeya aniga maantay luqada si fiican ma u aqaani laakiin um, insha allah waan baranayaa iyo zahra thank you ma ku jirtaa dadaalkaaga inaad luqada soomaaliga si fiican ugu hadasho inkastood haddaba ku hadlaysood fiicantan ku fahmaya haddaba haddabaan gartay hadda maantay bi uh, aad aan u fahmay anaan anaa ku dadaalo inaan ku hadli karo ha inaan ku hadli karo so insha allah
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey ama sahre cabdi axmed aan idhaahda oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi madasha dhalinyarada halmaan hadal kuma jiro jamaal axmed cismaan barbarkayga midig ayuu fadhiyaa wuxuuna isagu inoo soo wadaa barnaamijkii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno waddankan maraykanka waxaa ka soconaya ciyaaraha koba amerika oo sanadkiisii boqolaad u dabaaldegaya iyadoo gruubka d xalay kulmo ka tirsan oo xiiso badan la wada ciyaaray xulka dalka jili ayaa la ciyaaray xulka waddanka bolivia waxaana ciyaartaasi laba gooli gool ku adkaaday xulka waddanka jili labada gool jili waxaa u dhaliyey ciyaartooyga arturo vidal oo qaybtii hore goolka u dhaliyey markii la bareejeyeyna qaybtii sagaashanaad rigoore uu naadiga xulka waddanka jili guusha ku hogaamiyey argentina ayaa la ciyaartay gigada ayaa la ciyaartay naadiga banama ee wadankaasi banama waxaana kulankaasi oo ka dhacay gigada soldier field ee magaalada chicago ay argentina ku xasuuqday wadanka banama shan gooli waxba lionel messi oo kasoo kabtay dhaawac hore usoo gaaray ciyaar saaxiibtinimo honduras ay argentina la yeelatay ayaa daqiiqadii lixdan iyo koowaad soo galay waxaana uu halkaa ka dhaliyay siddeed iyo toban daqiiqo gudaheed saddex gool ama hatri goolasha loo yaqaano goolasha kale ee argentina waxaa u dhaliyey nicholas otemendi oo ku furay daqiiqadii toddobaad iyo sagaashanaad markii ay mareysana sergio aguero ayaa goolka kale ee xulka wadanka argentina ku badisay u dhaliyey maanta waxaa la dheeli doonaa kulamo kale oo ay ciyaarayaan kooxaha ay xulka wadankaasi maraykanka ayaa dheeli doonaa sidoo kale waxaa ciyaari doonaa wadamo kale oo ka mid ah kooba america s- oo ay ka mid yihiin uruguay anirahde baragway iyo maraykanka colombia iyo costa rica ayaa dheeli doonaa sidoo kale dhegeystayaal wadanka faransiiska waxaa ka bilowday ciyaaraha euro ee laba kun lix iyo toban waxaana ciyaarahaasi oo indha walaba la wada sugayey lagu bilaabay xulka wadankaasi faransiiska oo wadanka martigelinaya ah iyo romania laba gool iyo gool xulka wadanka faransiiska ayaa ku awoodsanaaday oliver jiru iyo dimitri payet ayaa labada gool ay ku badiyeen xulka wadanka faransiiska oo dhaliyey albania iyo switzerland ayaa dheeli doona maanta wolsna waxay la dheeli doontaa slovakia england iyo russia ayaa sidoo kale ciyaari doona dhegeystayaal wixii soo kordha xubinta ciyaaraha ee barnaamijyada kale ayaad ku dhegeysan doontaan xubinta ciyaarahana halkaa inoo joogto
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayay wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a idinka imanaya haatanna dhinacii qasiidooyinka haddaan aadno waa qasiido nebi ammaana oo ku luuqeeyo shimaali axmed shimaali
والنور وحان علن رحمتك عاية هي الله وطيب بآن عبن الله أولو نبي يوهان سلامة أولو نبي جني يا سلامة قاسم ربه سان سلامة والنور وحان علن الله عشقي سوى أذوب الله وإب آن عبن الله أول نبي يوهان سلامة أول نبي قني يا سلامة قاسم ربه سان سلامة lama dhalin waxna ma dhalin wax loo dhigana lama arag lama dhalin waxna ma dhalin wax loo dhigana lama arag
shimaali axmed shimaali qasiidadaasi waxay guunaanad u ahayd barnaamijka dhallinyarada maanta oo halkan si wada jira idinla socodsiinayeen ismaaciil farjar iyo anigoo ah jamaal axmed cismaan tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya waxaan idinkaga tegaynaa dhammaantay isku duuban nabadgelyo
وعيسى ابنه ومخلوق ابنه أول نبي سلامة أول نبي جني يا سلامة قسم به سان سلامة والنور وحان عنن رحمتك وعاية هي وإيه بآن عبن وويني أمر كل ويني حب بدن وويني أندمن
This program has come to you from the Voice of America, Washington.